tesalonika koowaad cutubka afaraad ugu dambaysta walaalayaalow waxaannu idinka baryaynaa oo idinku waaninaynaa rabbi ciise sidaad nooga hesheen sidii waajibka idinku ahayd inaad u socotaan oo ilaah uga farxisaan in sidaad ku socotaan aad si ka badan u socotaan waayo amarradii aan rabbi ciise idinku siinay waad og tihiin maxaa yeelay duulista ilaah waxaa weeyaan inaad quduus ahaataan oo aad sino ka fogaataan in midkiin kastaaba karto siduu weelkiisa ugu hayn lahaa quduusnaan iyo maamuus mana aha inuu hammada damaca xaaraanta ah ku socdo sida dadka aan ilaah aqoonin inaan ninna xadgudbin oo walaalkiis xaalkan ku xumayn maxaa yeelay rabbigu waa mid ka aargudda waxyaalahan oo dhan sidaannu mar hore idinku dignay oo idinku sii sheegnay waayo ilaah wasakhnimo inooguma yeedhin laakiinse wuxuu inoogu yeedhay quduusnaan sidaas daraaddeed kii diidaa dad ma diido wuxuuse diidaa ilaaha idin siiya ruuxiisa quduuska ah laakiinse xagga jacaylka walaalaha loo qabo uma aad baahnidiin in wax laydiin soo qoro maxaa yeelay idinka qudhiinnuba ilaah baa idiin baray in midkiinba midka kale jeclaado waayo sidaasaad jeceshihiin kulli walaalaha jooga makedoniya oo dhan laakiin waxaannu idinku waaninaynaa walaalayaalow inaad taas aad uga sii badisaan oo aad u dadaashaan inaad nabdoonaataan oo aad dantiinna ku joogtaan oo aad gacmihiinna ku shaqaysaan sidaannu idinku amarnay inaad sida idiin eg ugu socotaan xagga kuwa dibadda jooga oo aynan waxba u baahnaan laakiin walaalayaalow dooni mayno inaad jaahil ka ahaataan waxa ku saabsan kuwii dhintay ee waxaannu doonaynaa inaynaan calool xumaan sida kuwa kale oo aan rajo lahayn waayo haddaynu rumaysannahay in ciise dhintay oo haddana soo sara kacay dee sidaas oo kale ah kuwii ciise rumaysnaa oo dhintay ilaah la keeni doonaa isaga waayo tan waxaannu idinku leennahay erayga rabbiga in kuweenna nool oo hadda ilaa imaatinka rabbiga sinaba ugama hormari doono kuwii dhintay maxaa yeelay rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa qaylo iyo codka malaa'igta sare iyo buunka ilaah kolkaasay kuwii masiixa rumaysnaa oo dhintay horta soo kici doonaan dabadeedna kuweenna nool oo hadda ayaa iyaga kor loola qaadi doonaa daruuraha dhexdooda inaynu rabbiga hawada kula kulanno oo sidaasaynu rabbiga weligeen ula joogi doonnaa sidaas daraaddeed hadalladan midkiinba midka kale ha ugu qalbi qabuujiyo